Carruur badan oo aan da'doodu ka yarayn toban ilaa shan iyo toban ayaa noloshooda ka maareeya ururinta garaadada ama caleemaha laga jaro qaadka, kuwaas oo jooga suuqyada lagu iibiyo qaadka ee magaalada Jowhar. Qaar ka mid ah carruurtan oo aan kula kulmay suuqa ayaa iiga warbixiyay waxyaabaha ay ka helaan isla markaana loo sameeyo daryeel waxbarasho.
waalidkii qayb waa ka siiyaa qayb anaa qaata qayb ayuuta iskaydiiwaa qayb bacyaasha iskaydiiwaa deenta ku qaata ma fahanti hadda waxaan jeclaa iskuul iyo quraan inaan wax barto oo kabarkaan laga dhaqaajiyo keliya maahan carruurtan oo keliya balse waxaa jira dad waaweyn oo nolosha qoyskooda ka maareeya ururinta garaabada waa kan mid ka mid ah dadka waaweyn ee jooga suuqa lagu iibiyey qaadka waxaan ka qabtaa kabarka jaadka garaaban ka aruursadaa oon dib ilmaha ugu biisho waxaan ahay baagamoodo inta badanana dadka aad arkaysaan waa ila mid sida aniga aan ahay iyo si lamida ay yihiin waxaan ka codsanaynaa marka waxbarashada ilaayo xagga qutulyoonka intaba waxaan ka raadinaa baagamuudo darteed jaadkaas aad arkayso waxaan karo waxaan ugu baaqaa inay dhammaan dadka oo naxakumo oo owl amarka inay maaragtay sheeg iskoollo iyo waxbarasho iyo shaqooyin ay noo abuuraan aan qabanno maadaama intaas ay jiraan ayagii aanba naf moodnaaba sababtoo ah waa soo baxayaan magaaladay soo gelaayaan garaabadaasay aruursanaayaan labaatan kun soddon kun afartan kun wixii ka soo gala aanba waxaa moodnaaba inaan joogno
dhanka kale maxamed cali nuur oo ka mid ah bulshada magaalada jowhar ayaan wax ka weydiiyey waxyaabaha sababay in ay carruurtan noqdaan kuwa ku soo biira kabarada lagu iibiyey qaadka
waxaa keeni kara maadaama annagu waalidiintii dhashay aan nahay waxaa keeni kara baagamuudada aan nahay sababtoo ah iskuulku wuxuu u baahan yahay qalin iyo buug ugu horrayn qalin iyo buuggana awood aan ku gadna ma aan hayno waayo shaqo male waxba male xamaali male biyaan ugu haraaraysan oo beer la falaayo ma jirto carruurtan ayaa u baahan daryeel waxbarasho iyo mid nololeedba